asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shanaad ee kitaabka manduumat lbayquuniya daadeed baa waxa weeye raggii ugu dardannaa ee la dagaalami jiray waxaa ka mid ah shucba wuxuu dhihi jiray inaan zinaysto ayaa ii dhaanta buuri inaan wax tadliisiyo oo jirta zinadaa ii dhaanta udhihi calayhi salaam culimadu marka aad bay uga degeen midkaa isaga aad baa loola dagaalamay ninka nabad galena waa yarya rag fara badan baa macnaha waxa weye ku dhacay tadliisu lisnaadkaas waxaa ka mid ah xataa sufyaaneynkaa ka mid sawre iyo ibnu cuyayna iyo kulli waxa weye tadliisu lisnaadkaasi ku dhacay qalla man salima minhu ayib waxaa ka mid a haddii macnaha waxa weeye uu yahay tadliisu shuyuukhna isagana sidoo kale wey haddii sababka sheekaaga aad u qarinayso uu lidacfihi yahay oo doonaysa inuu dadka ka qarsoomo iyo muxadisiinta naqdin laha iyadana waa xaaraam wey haddii sababka kugu bixinayo uu yahay waa iqa laakiin waa nin yar waa nin yar yaraantiisaasa marka meesha uga saaraysa nin yar buu wax ka wariyay sidaan lagu odhanin ama haddii aad ka wariso sanadku naazil buu kaa noqonaya si caali aad uga dhigato yaad meesha uga saarta maqaasida noocaas hadday kugu bixinaysana waxa weeye waa karaahay leeyihiin waa karaaha laakiin waxa weeye taxriim ma gaadhisa sidaas weyaan xadiidka mudalladka a marka ee sidaa loo tadliisiyey waa daciif min awaaci daciif buu ka mid yahay o jeeda allaahumma ninkii meesha ka dhacay in la garto mooyaane ninkii meesha laga riday haddii la garto oo uu sanad kale ku yimaado uu siqana yahay mawjeeda xadiidkii wuxuu noqonayaa markaa saxiix buu noqonaya laakiin tadliisku maadaama nin meesha la garan la-yahay uu joogo waxa weeye mudalladka xadiidka mudalladki waa daciif min awaaci daciif buu ka mid yahay wamaa xadiidka ataa yimid mudallasan xaal uu yahay mid wax lagu qariyey nawcaani laba nooc wey alawalu nooca hore waxa weeye alisqaatu riditaan weeye lishayki sheekhiisii inuu rido wey raawigii ayaa sheekhiisii meesha ka riday markuu ridana wa an yanqula waa inuu ka wariyo xadiidkii caman fawqahu ciddii cidda sheekhiisa ka sarray sheekha sheekhiisii wey macanaa bican waa inuu kaga wariye iyo wa an qaala iyadana la mida yacni alfaad aan ku cadayn maqal islamarkaana aan diidaynin oo loo adeegsan karo maqal maxaa yeelay cancanada iyo mu'ananka maxaan ku soo marnay mu'anankii waan soo marnay mucancan xukunkiisa waan soo marnay waxaan idhi wuxuu muttasil ku noqon karaa bishardi ninka can yidhi inuusan ahayn mudallis waa inuusan ahayn ujeeda ninka can yidhi waa inuusan mudallis ahayn saasaan macnaha shardigaasaa soo dhignay shardiga labaad ee aan soo dhignayna wuxuu ahaa waa inay ka suurtagal tahay labada can wuxuu can kaga warinayo waa inuu la kulmay oo bukhaari uu shardiyeynayey muslimna muxuu shardiyeynayey mucaasara soo jeeda saas wey qaar culimadu waxay leeyihiin xadiidka mudallaska ah kulligii waa daciif mar hadduu tadliis ku jira meesha waa daciif sida saxiixa laakiin waxa weeye mudalisku hadduu xadaanaa yidhaahdo ama akhbaranaa yidhaahdo ama samictu yidhaahdo ama ra'aytu yidhaahdo oo macnaha uu alfaadaas aan ixtimaali karin maqal mooye hadduu adeegsado xadiidkiisu waa saxiix sanadkuna waa mutasil ujeeda laakiin nin mudallis ah oo lagu bartay tadliiska ama tadliisu shuyuuq ha noqdo ujeeda ama ha noqdo yani tadliisulisnaad hadduusan xadaanaa dhihin oo can uu ku yidhaahdo ama uu ku yidhahdo qaala yidhaahdo ama an uu ku yidhaahdo waa daciif sanadkaas saas w saasaad u kala qaadaysaa saasaa raajixa laakiin ilaaqan culimada qaar baa isla tuuray sida raajixa laakin waa in la kala qaado wahaani ka labaad qaybta labaadi waxa weeye oo mudallaska ka mida laa yusqituhu sheekii ma ridayo raawigu laakin laakiinse yasifu wuxuu ku sifaynayaa oo ku tilmaamayaa sheekhiisa awsaafahu tilmaamihiisii sheekhu uu lahaa bimaa shay buu ku tilmaamaya laa yancarifu aan lagu garanaynin bihi sheekh aan lagu garanayn bihi maagaba sheekha waxaan lagu garan tilmaamo aan lagu aqoonin ayuu ku tilmaamayaa waa kii macnaa waxa abubakr ibnu mujaahid waa kan soo dhil cabdullaahi ibnu abi cabdillaah oo jeeda isagoo ula jeeda cabdullaahi ibni abi daawuud asajistani saas weya waa ku fara badan tahay rag fara badan baa macnaa tadliisu shuyuuqaas yaa laga helay xataa xaafid ibn xajar macnaa waxa weeye muuse ka nabadgeli wamaa yukhaali iqatun fiihi lmala xukunkiisana waa soo sheegnay xukunkiisa waxaan idhi hadduu lafdu taxdiid caddeeyo waa muttasil waana saxiix hadduu laakiin caddayn waayo oo can iyo an iyo qaalo uu isticmaalo waa kala go-an yahay waa munqatic sidaa daraaddeedna waa daciif wamaa yukhaali iqatun fiihi lmala faashaazu walmaqluubu qismaani sala wamaa xadiidka yukhaalif uu khilaafo iqatun min fiqihi fiihi xadiidka dhexdiisa almala'a koox uu khilaafo fashaadu shaad baa la yidhahda haddii nin fiqo ah uu koox ka fara badan uu khilaafo ama nin ka siqaysan uu xadiidka ku khilaafo xadiidkaasi raxmaka llah xadiidka waxaa la yidhahdaa shaad baa la yidhahdaa shaad baa la yidhahda xadiidka shaadka waxaa la yidhahdaa waa xadiidka uu raawigu ku khilaafay nin ka xifdi badan oo xagga xifdiga kaga xoog badan ama cadadka fara badan uu ku khilaafay ayaa waxaa la yidhahdaa shaad la yidhahdaa macnaha wuu fallaagoobay ma ujeeda kooxdu macnaha ka fallaagoobay oo ku khilaafay wixii ay la yimaadeen xafid ibn xajar wuxuu ka cabiray waa inuu raawigu khilaafo miman huwa arjaxu minhu cid ka rajaxan imaa inuu kaga rajaxan tahay ciddaasi cadadka kaga rajaxan tahay oo isaguna waa keligii iyaguna waa cadad ama wuxuu kaga rajaxan yahay xagga sifaadka oo uu ka siqaysan yahay xagga dabdigii iyo cadaaladdiibuu kaga sarreeya ka la khilaafay xadiidkiisana waxaa lagu magacaabayaa maxfuud baa la dhahaya mjeeda xadiidka wanaagsan ee saxiixa ah ee la khilaafay waxaa lagu magacaabayaa maxfuud baa lagu magacaabaya kan khilaafay ee fallaagoobeyna waxaa lagu magacaabayaa shaad baa lagu magacaabaya sidaas weya shuduudku marka laba qaybood buu noqon karaa shuduud sanadka ah iyo shuduud matniga ah labuu noqon karaa shuduud sanadka ah iyo mid matniga ah buu noqon karaa sidaas weyaan macnaha midka matniga ah matnigan raawi baa lagu yaqaanay markaasaa intuu matnigii qaado wuxuu u samaynaya sanad kale u samaynaya sanad kale ayuu u samaynayaa waxaa jira marka yani shaadka isdilaaxiisa waa laisku khilaafsan yahay imaamu shaafici tacriifta uu bixiyey ayaa ugu fiican khaliili tacriif buu leeyahay xaakimna tacriif buu leeyahay laakiin tacriiftan hadda sheegnay waa tacriifta imaamu shaafici iyadaana ugu fiican xadiidka shaadka waa midkaas ayib ninka marka la keli noqday xadiidka ee macnaha khilaafay cidda ka xoog badani waa inuu siqa yahay waa inuu siqa yahay hadduu daciif noqdo waxa uu noqon doonaa xadiidkaas waxa lagu magacaabi doonaa munkar ninka khilaafay cidda ka xoog badan hadduu daciif yahay munkar baa la yidhahdaa xadiidkii hadduu siqan yahay laakiin dad ka xoog badan oo khilaafayna xadiidkiisa waxaa la yidhahdaa shaad baa la yidhahdaa ka ka soo horjeedana waxaa lagu magacaabaa maxfuud baa la yidhahdaa sidaas weya amaa tafaasiishiisa meeshiisa ad ugu tegi doontaa yani masalan waxaa ka mid a shuduudka matniga waxaa ka mid a xadiidkii rasuulka sal alla alay wasalam yani rasuulku sal alay slam wuxuu ahaa markuu salaada subax uu tukaday ragcatiy macnaa fajri dhinac dhinac buu u seexan jiray soosaas maayl ficilka nabiga sal alla alay wasalam inuu yahay baa maxfuud ah waxaa soo aroortay riwaayo kale oo cabdilwaaxid ibnu ziyaad nin yidhahdo uu warinayo oo uu ka dhigayo hadal uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam oo uu leeyahay nebigu wuxuu yihi idaa sallaa axadukum rakcatay alfajri falyadajic can yamiinihi muxuu ka dhigay marka lafdi buu ka dhigay amar nabigu bixiyey buu ka dhigay sal alay wasalam waa shaad sida maxfuudkiina waxa weeye waa in uu yahay ficilkii nabiga sal alla alay wasalam nabigu uu samayn jiray laakiin amar ahaan inuu uga soo arooray yacni waa shaad ujeeda shaad wuxuu la noqday ruwaaddu waxay u badan yihiin oy u bateen inuu ficilkii nabiga yahay sal alla alay wasalam ma ujeeda cabdulwaaxid ibnu ziyaad oo nin siqa ah ayaa wuxuu ka dhigay hadalkii nabiga qowlkii nabigu ka dhigay sal alay wasalam waa siqa marka wuxuu khilaafay cadad ka fara badan ee rag ka xifdi badan buu khilaafay xadiidkiis maxaan ku magacaabaynaa shaad baan ku magacaabaynaa ka ka soo horjeedana waxaan ku magacaabaynaa maxfuud baan odhanayna wamaa yukhaalif xadiidka uu khilaafo wamaa xadiidka yukhaalif uu khilaafo siqatun min siqa a fihi xadiidka dhexdiisa almala'a koox uu khilaafo koox buu khilaafay cadad isaga ka badan buu khilaafay mala ma ahee ama wuxuu khilaafay nin hal nin buu khilaafay laakiin ninkaasi waa ka xifdi badan yahay waa ka xifdi badan yahay ujeeda oo waa kaga sarreeyaa tilmaa sifaatkan soo sheegnay لأن عدالة هي ضد يعني كما تشوغان رواد الكمية كما تشوغان وأكوك لا سريان وأكوك لا سريان من مركع عدالتي هي ضد جيبا كجس سرية أو كل دي أهدو خلاف سيدو كلا وحن قوم عاملنا شاد ضلورنا عدد كفر بدل إنه خلاف عشر دماء هل من أو كفي عنهم معنا وحن تحب من أردو خلافه لبطينا شاد من أنكرها وما حديث يخالف خلاف ثقة من ثقة شرط ما كان إنه ثقية من كاد وخلافين هدو بعيد مقرنا وحن لري منكر في حديث يزنونه فيه تحديث الملأ قوح دو خلافه فالشاذ شاذ بالنا حديث كيسان طيب حديث كشاذ كم فيه حكم كيسان لماذا اتصال بالله يلي بعدي دونتا بعد الظهر تاني هاي شرط يا كم خمسين يا شروطي شمس هاي معايا يعني waxaan soo sheegnay xadiidku saxiixu noqon karaa inuusan shaad ahayn alitifal walcadaala waldabdu wacadamu alcillati walshuduud babayna soo dhig shaad wey marka ujeeda shuruud shaad wey mar hadduu shaad yahayna waa daciif sidaas walminacmaa daciif wey والله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله وما فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذقتلا بسند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وعن كسر الحسنين منظومتي منظومة البيغون من كسر الحسنين دور مصطلحات هي الحالة صومرني أو شيخ صوت عربي عن صومر للمرسل كي هي غريب كي iyo munqaticii iyo mucqalkii iyo kuwo kale ku darnay mudalaskii isagana waa soo marnay iyo shaadkii intaasuu matniga sheekh ku qoray kuwo kalena waa ku darnay mucallaqii iyo qaybo kaletana waa si iyadan aan ka hadalay waxaa markaa uu meeshan ka hadlayaa sheekhu maadaama xalayto shatrigii hore ee beytka aan kaga soo hadalay shaadkii qaybta labaad ee shabriga beytka wuxuu ku bilaabayaa maqluubka xadiidka labaad waalmaqluubu maqluubkii qismaani laba qaybood weeye talaa qad tala xaal uu raacay yacni shaadka uu raacay xagga nadmiga wuxuu ku xigaa shaadkuu ku xigaa waa min baabi tatima wey beytku buu dhamaystiraya waa laba qaybood buu ku yidhi maqluubku ibdaalu raawin ibdaalu raawin maa raawi uunku bedelidii biraawin raawi kale lagu bedelaayey qismun qayb wey wa qalbu isnaadin sanad gadintii ama wareejintii limatnin matri kale loo wareejiyana qismun isaguna qaybtii labaad wey maqluubkii xadiidkii laodhan jiray buu meesha sheekh ku xigaya maqluubka waxaa la yidhahdaa shay la dabagediyey baa la dhahaa shay la dabagediyey ayaa maqluubka la yidhaahdaa isilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa waa shay shay kale lagu bedelay sida inoo imaan doontana loogu bedelay laba shay baa laysku bedelaya labada shay ee laysku bedelayo laba shay oo kasta oo laysku bedelaayo maqluub lagu dhaho laakiin qaabka insha allahu tacala inoo imaan doonta haddii laysugu bedelo ayaa maqluub la yidhahdaa qalbigu marka waa laba nooc wey in waxaa la dabagediyey uu matniga yahay iyo inuu sanadka yahay labadaa midkood wey sanadka inuu ku jiro waxaa la dabagediyey iyo inuu matniga xadiidka ku jiro matniga sanadna waan soo kala baranay waxaa la yidhahdaa qalbun fi lisna fi lisnaad wa qalbun fi lmatni labadaas uu qaysamaya ayib qalbiga marka ama dabagedinta sanadka ku jirtaay waa laba qaybood ama laba wejiba waa suurtagal weji koowaad waxa weeye raawi magicii iyo magicii aabihii in laysoo mariyo in laysoo mariyo ujeeda raawi magacii iyo magacii aabihii in la isdaba mariyo masalan wuxuu ahaa kacab ibnu mura buu ahaa kacab ibnu mura markaasaa intaa dabagediyaha waxaa tiri murata bna kacbin ujeeda murata bna kacbin maxaa dabagediida marka meeshii macnaha waxa weeyaan aabbaha waxaa dhigtay yani raawigii baa dhigtay magacii aabbaha iyo magacii raawiga ayaad isku bedeshay oo macnaha waxa weeyaan ciddo midkii kale meeshiisa aad dhigtay way dhacdaa marka way dhacdaa qalbi baa la yidhahdaa marka qalbi baa la yidhahda maxaa yeelay laba magacii ayaa intaa dabagediday baa kii labadii magac kii horreeyena kii dambeeyena horreysiisay kii horreeyena dambeysisay waa qalbi marka qalbun fi sanad baa la yidhahda qaybta labaad ee qalbiga sanadka waxa weeye in masalan sanadka lagu yaqaano raawi ruwaada ka mid ah sanadka nin baa lagu yaqaana ujeeda sanadkan nin baa lagu yaqaanaa inuu xadiidka ku wariyo markaasaa intuu meeshii isaga ka tuuro yaa waxaad gelinaysaa nin kala boolkiisi gelinaysa oo lagu aqoonay sanadka isagana qalban fi sanad baa laydhaha tii hore waxay ahayd laba magac ood kala bedeshay oo isdaba maray tanna waxa weeye laba nin ayaad is- ayaad kala bedeshay oo nin lagu yaqaanay sanadka oo isagu macruuf ku ahaa oo lagu soo hagaagi jiray ayaa intaad meeshii ka saartay baa midaa lagu aqooni baad meesha gelisay kii hore waa miisaalinay soo ma kan dambana misaalkeedu waxa weeye masalan xadiid lagu yaqaano suhayl ibn abi saalix can abiihi can abi hurayra saasa xadiidka lagu yaqaana suhayl ibn abi saalix can abiihi can abi hurayra suhayl baa xadiidka lagu yaqaana in laga wayo waxaa imaanaya marka masalan xamaad alnasiibi ninka la yidhahdo oo kale waa wadac axaadiisu dejiya beenaal waxa kaasoo kalaa imaanaya markaasaa meeshii suhayl xadiidka lagu yaqaano suhayl intuu ka saaro wuxuu gelinayaa acmash wuxuu odhanayaa can acmash can abi saalix can abi hurayra yuu isku bedelay marka acmash iyo abu saalix iyo wuxuu isku bedelay suhayl suhayl buu isku bedelay suhayl iyo acmash buu isku bedelay xadiidka marka acmash laguma yaqaano muxadidiintu ma yaqaanaan sanadkan ama xadiidkan acmash meel uu ka soo galo ujeeda yani xadiidku waxa way xadiidki idaa laqiitum almushrikiina fi طariiq falaa tabda'uuhum bisalaam kaa haddaad jid kula kulantaan yani waxa weeyaan ha ku salaanta ha ku bilaabina xadiidkaas wey xadiidka marka muslim baa soo saaray muslim ruwaadda kulligood waxay marka ka wariyeen can suhaylin can abiihi can abi hurayra abuhu wa abiihi wa abu saalix kulligeed ruwaad baasay ku wariyeen nin loodhan jiray xamaadka aan kuu sheegayo oo saariq ah saariq baa la yidhahda macnaha waxa weye ninka noocaas oo kale sameeya saariq baa la dhaha wuxuu sameeyey markaa si macnaha waxa weeye loo garan waayo oo beentiisa iyo dabagedintiisa uu wax dabagediyo uu u qariyo ayuu meeshii intuu suhayl ka saaray buu abuusa wuxuu geliyey acmash si uu uga dhigo xadiidka iyo sanadka dhan xadiidayna muxadidiinta kale la aqoon oo isagu ku keliya ujeeda xadiidkii isaga un loo soo doonto isaga keligii yaqaano si uu uga dhigo ayaa meeshii suhayl bu wuxuu dhigay wuxuu dhigay acmashiga baar ujeeda waxaa la yidhahdaa qalbun fi sanad baa la yidhahdaa kii horena waxaa la yidhahdaa qalbun fi sanad baa isaga loo dhaha maga labadii magac macnaa waxa wey uu raawigu isdaba mariyey sidaas wey qaybtaa hore marka waxaa la yidhahdaa yacni dabagedin ku timid sanadka ama ha noqoto kii dambe oo xadiidka nin lagu yaqaano intaad meeshii ka saarto midaan lagu aqoon inuu meesha soo geliyo raawigu ama kii hore ha noqoto oo magacii raawiga inaad isdaba marisiyo isagii aabihi magaciisa labada waxaa la yidhahdaa qalbun bisanad baa la dhaha qaybtii labaadee qalbigu maxay qalbun bilmatni qalbun bilmatniga iyaduna waxa weeye yacni dhowr waji bay yeelan kartaa iyadana masalan waxaa ka mid ah kelimad xadiidka ku soo aroortay matnigiisa in intuu bedelo uu dhigo meesheedii meel aan ahayn kelimad xadiid ku soo aroortay meesheedii ay ku habboonayd meelaan ahayn inuu dhigo xadiidka gudihiisa laftiisa inuu dhigo waxaa midaal u ah xadiidkii muslim u wariyey oo wada garanaysaan sabcatun yudiluhum allahu yawma laa dilla ilaa dilluhu xadiidkii mashhuurka ah xadiidkaa isaga ah muslim waxaa ku timti riwaayo odhanaysa ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وجد mid wax bixinas waa bidixii si aan ogaanaynina waa bidigtii wuu daba gefiye marka sababed asalku wuxuu ahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu wisdamri marka soo ma cadda qalbun waxaa la yidhahdaa fi lmatni baa la dhahaa xadiidka matnigiisii ayuu isdaba mariyey kelimaad isdaba mariyey macnuhuna marka waa isbedelayaan saas daraaddeed bu bukhaariga iyo muslimka riwaayo kale kusoo aroortay iyadoo saxa oo siiqadii sidii saxda ahayd ku timid maaragta waxaa ka mid a masalan qalbun fi lmatni matnigani masalan sanad buu leeyahay sanadkiisii oo dhan intuu ka gooyo iyo sanad kale oo xadiid kale lahaa yuu soo qaadi markaasuu ku rakibi ujeeda wuxuu isa saari sanad iyo matni aan islahayn ujeeda sanad xadiid kale uu lahaa ayuu soo goynaya sanadkii buu soo goynaya xadiidkan uu doonaya inuu wax ka dabagediyana matnigan uu doonaya wax ka dabagediyana isagana sanadkiisii buu ka tuuri sanadkii uu soo caariye qaatay meesha ko ka soo qaatay buu marka wuxuu ku erayaa matnigii halkan yaalay ujeeda waa matni iyo sanad aan islahayn wy waxaa sameeya wadaacintaa sameeya wadaacinta nimanka axaadiista dejiya ee nabigu ku been abuurtay sal alla alay wasalam ee kasoo sheekeynay gaadhina doonaa ayaa macnaa waxa weeyaan sidaas oo kale sameeya sanad iyo xadiid aan islayn ursaaro waxaa kaloo sameeya muxadidiintuna way sameeyeen raggooda waaweyn imtixaan ahaan baa loo sameeya sidii dhacday imaam albukhaari markuu ciraaq tegey reer ciraaq baa isugu yimid si loo imtixaamay imaam albukhaari magaciisay maqli jireen marka nin xaafid oo cilmi xadiidka aad ugu xeldhaaninayay maqli jireen si loo hubsadaa marka la isugu soo shiray ujeeda waa la imtixaami rabaa marka boqol xadiid intay soo qaadeen yay boqolkoodii sanad xadiid kasta matni kasta sanad musalayn bay siiyeen ujeeda matni kasta waxay siiyeen sanad uusan lahayn kan sanadkiisii kalay siiyeen kan sanadkiisiina kalay usan wareejiyeen kan sanadkiisiina kaasay wareejiyeen waa boqol xadiid oo mid sanadkiisii wata uusan ku jirin markaasaa imaam bukhaari lagu dul akriyey markii lagu dul akriyey oo ninkii akriyayay uu dhameeyey ayaa wuxuu yihi imaam albukhaari wuxuu u soo akriyey sidii horta macnaa waxa weyaan isagu u akriyay ee khaladka ahaa yuu u akriyay markii hore imaam bukhaari wuxuu yihi xadiidka sanadkiisa aad sidaa tiri can hebel can hebel can hebel can hebel can rasuulillahi aad tiri sanadkiisu sidaas weeyaan sanadkiisu waa kaasu yihi sanadkiisa saxdaa buu soo saaray mawjeda xadiidka kale ee sanadkiisa sidaa iyo sidaa iyo sidaa ka dhigtayna sanadkiisu sidaas leeyahay sanadkiisu waa saas boqolkii xadiidku mid kasta sanadkiisa saxdaa soo saxay ujeeda markaasaa waxay ictiraafeen yani makaanadiisa cilmigaa iyo inuu muxadid yani waxa weeye aan lala taraafusi karin uu yahay halkaas markuu ictiraafeen xaafid ibn xajar markuu kusada tacliifinaya wuxuu leeyahay laba yaabani buu leeyahay la yaab mala buu leeyahay inuu sanad kasta iyo xadiidkiisii isu celiyo bukhaari maxaa yeele xaafid buu ahaa laakiin waxaan la yaabanahay buu leeyahay axaadiista iyo asaaniidda laysa saaray khaladka siday ahayd siduu ugu qabtay khaladnimadeedii halka mar lagu dul akriyey siduu u qabtay oo uusan uga bakanin yaa la yaab lagu hal laxdo uu ku wada qabtay maalit laakiin inuu sanad kasta iyo isu celiyo matnigiisii taasi hore u xifdisanaa hariib ma abulay maarta xaafid ibn xajar wajid waa mucjizo wey waa wax cajiiba combyuutar xataa waa maaragtay waa ka maaragtay xoog badan sidaas wey maaragtay marka imtixaan ahaanna waa loo sameeyaa qalbigaas sanad iyo matni aan lahayn aan islahayn in laysa siiyo imtixaan ahaanna waa loo sameeyaa muxadidiintu markay is imtixaanayaan waxaa kaloo loo sameeyaa wadaaciinta nimanka wax dejiya ee axaadiista dejiya ujeeda axaadiisaan sugnayn intay been abuurtaan kuwaasna way sameeyaan ninka wadaaca marka ee sidaasoo kale sameeya ee matni iyo xadiid aan islahayn isa saaraay muxadidiintu waxay ku magacaabaan saariq طريقة الحديث ماشي ليلان مصطلح على كده انت مثل السيارة لرب لما تبارك كتبت مصطلح سارق الحديث بلا ليلان حديث من الله ينسو حبيب بروح ساري سنة وعن الله ينبو ساري سارق يبقوا يا عامر سيدة سيدة محمد القبح هي أصلاف كانت معي هاي وقلب في السند وصمر لي حتى وقلب في المتن كلمات متن يكون جرده إنه إصدوام مريم سيدة حديث يوكلم iyo qaybta labaad oo ah matnig iyo sanad aan islahayn inuu isa saaro oo uu isu geeyo ayagoon islahayn kullu dalika waxa weeyaan waa qalbun bilmatni wey waa qalbun bilmatni labadaa qaybood wey marka waa qalbun yani waxa weeyaan qaybta hore waxa weeyaan lagu magacaabaa qalbun fi sanad qaybta dambana waxaa lagu magacaabaa qalbun bilmatni waa labadaa qayboodun buu sheekhu kuu sheegay waa intaas labada qayboodun waa asbaabta marka ku bixisa qalbiga keentaay maxay tahay daafica keena muxuu yahay waxaa keena imtixaan baa keena masalan sidii macnaha waxa weye misaalkii hadda bukhaari iyo alciraaq maata ku misaalan waxaa kaloo keena suu qasdi niyo xumo ruuxu inuu doonayo inuu xadiis dejiyo ku been abuurta nabiga sal alla alay wasalam way keentaa iyada waxaa kaloo keenta qalaqu raawi gaf baa keena wahmi ismoodsiis yacni nin baa wuxuu ismoodsiinayaa sanadkan iyo xadiidkan inay isla yihiin ama ninkii la odhan jiray kacab ibnu murra buu wuxuu ismoodsiinaya oo ku khaldamaya wuxuu moodaya inuu yahay murrat ibnu kacab saasuu moodaya ma marka waa khata'na waa keena gafna waxaan ujeedaa kasna way keentaa oo wadaaca iyo dadka xadiista dejiya ay sameeyaan imtixaanna wuu uki baa loo sameeyaa oo macnaha waxa weeye muxadidiinta markay is imtixaanayaanba arrimahaas macnaha waxa weeye daraaddeed ayaa macnaha keenta qalbiga keenta labada qiimoodba marka ma banaana waxaa keliyeeta banaan bay leeyihiin qalbiga loo sameeyey lilimtixaan kaasaa banaan weliba shardi waxaa ah markii imtixaankii u dhammaado oo hadafkii laga lahaa u dhammaado waa in matni kasta iyo sanad kasta sidiisii saxda laisugu celiyo usaan lagaga tegin macnaha shardigaasuu ku banaananaya laakiin qaybta kale macnaha waxa qalbiga oo dhan ma banaananaya kitaabkiina waxaa idinku qoran yani waxa weye shaarixa kore waxaa ku qoran xamaa annasidi xamaa annasidi waa xamaad xamaa ma ah sababtiisa wuxuu ku yiri xamaadu wadac safxada macnaha sideetan iyo koobaad korka waa xamaadu wadac meesha ku yidhi ka hor wuxuu ku yiri xamaa annasidi waa xamaad hamze ma ah والمقلوب مقلوبكي قسمان لبن قيبوض وي كلا حال او راعي مقلوب كاسي شاكي او راعي ومعناها او كحبه حاجة شاكتان لشاكي بينوتن بايه ابدال راوي راويك ابدال راوي ما راويك كبدلتي بالراوي راويك للهو بدلاي قسم قيبوي لما الراويين هتكون بدلشو وقيب waxaa soo gelaya labadii qaybood ee macnaha waxa weeye yani qalbun fi sanadka aan ku sheegay labada qaybood ibdaalu raawi ma raawi ku bedelidii biraawi qismun qayb wey waa ibdaalun fi sanad wey qaybtaas wa qalbu isnaadin sanad wareejintii loo wareejiyo limatnin matni uusan lahayn loo wareejiyaana qismun iyaduna qayb labaad wey waa qalbun fi lmatni wey iyaduna qalbun fi lmatni ama ha noqoto waxaa isaguna soo gelaya haddii matnigii alfaajiisu isdaba mariyo oo sida ay kale soo gelaysaa iyada sidaas xukunkiisu muxuu yahay xukunkiisa waa kila sheegay ma banaana ilaa imtixaan in loola jeedo mooya imtixaan haddii loola jeedo waxaa qasaba markii imtixaan ku dhamaado in macnaha waxa weeyaan lagu soo celiy sidiisii ardada marka imtixaan xaagka dhigta ama macnaha waxa weeyaan dhigta madaarista dhigta yaa lagu samayn karaa saas oo kale way jiraan hadda xufaad sidaas oo kalaa maha laakiin hadday jiraan مرتب سبحانه والله سبحانه كرام هنا قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية والفرد فرده ما حديث بلدها قيته أكو قيدي أو كحبي بثقة ثقة يا كحبي ثقة قيدي أو جمع أما كوحبة قيدي أو قصر أما قابل قيدي calaa riwaayatin calaa riwaayati raawin raawi werintii lagu gaabiyo halkan waxuu ka gelayaa alfardi wax la yidhahdo fardiga waxaa la yidhahdaa waa xadiidka uu la keli noqdo raawi ruwaadda ka mid ah raawi ruwaadda ka mid ah xadiidka uu la keli noqdaa waxaa la yidhahdaa fardi la yidhaahdaa macno noocaas oo kale soo marnay macno noocaas oo kale ayaan musalax kale kusoo marnay نعم أبدا غريب غريب طريق واقعا سومر لي وحديث كأراوي لك للنقض سومر كان وحكولي وحديث كأراوي لك للنقض ساسي تعرفي وحاكي تمركا الأرطة عن معناه واحد يصير الشيخ قوة إيضا المرضو waxa uu ku yidhi fardiga waxaa la yidhahdaa xadiidka aad ku qayday diqo ku qayday masalan waxaa tidhi lam yarwihi iqatun ilaa fulaan wax diqo ah oo xadiidkaa warisa ma jirto ilaa hebel mooye maxaad ka fahmaysaa inay dacafo la wariyeen utida dacafo inay la wariyeen laakiin wax diqo ah isagaa wariyay diqa horta waxaa la yidhahdaa matqan diqa maxaa la dhahaa alcaadil الضابط منك عدالتي ضبطك القدر صلى الله عليه تبقى لنا وصوه قال معنا طيب مركا حداث له حديث كان موري من من ثقاء إلا هبل مويانه وحكو قيدي ثقة النمو منك أبا الحديث أبو قيدي وحا لقى فهميا إني حديث كان لنوريه لكن ذلك لنوريه أي ضعفيه waxaa la yidhahdaa fardi baa la yidhahdaa ayib ama waxaad ku qayday kooxdaad ku qayday wadan iyo jihaad ku qayday waxaa tidhi lam yarwihi ilaa ahlu lmadiina masalan xadiidkan reer madiine unbaa wariyey reer basro unbaa wariyey reer kuufo unbaa wariyey xadiidka ujeeda marka waxaad ku qayday werintiisa jihaad ku qayday ama waxaa tidhi هبل كمور من حديث إلا هبل مويانة أو قصر على رواية جوي وحديث لم يروه عن فلان إلا فلان هبل حديث كمور من إلا هبل مويانة مثلا لم يروه عن الزهري إلا سفيان بقول وقال حديث كمركة وحساب إذا زهري ولا لوري والركلة حديث كاللوري يبتلقي كماءها laakiin jidkii zuhri ayaa waxaa ka wariyey sufyaan keligii baa ka wariyey ujeeda sufyaan keligii baa zuhri ka qaatay waxaa jira marka duruq kale oo xadiidku uu leeyahay oon zuhri ahayn dariiqii zuhri baa laakiin wuxuu ku gaabtay sufyaan bas ujeeda intaasoo dhan waxaa la dhahaa fardi baa la dhahaa waxaa soo dheer ay ka tagan tahay muxadisiinta agtooda فرق أدحي غريب كا يفردك ما الفرق بين الغريب والفردي نطير بك معنا سيوطي يغير كيبا مصطلح تفرد له إلى النووي إلى سيوطي وحي كسل بها يا الله وقيبوت وجد سادر عدد تدريبك أو كلاته فردك وحوكو قري جسك هري غريبك وحوكو قري جسك دمبي laba qaybood bay marka u kala muujinayaan inay yihiin xaafid ibnu xajar calayhi araxma iyo kayrkiiba marka waxay taxqiijinayaan in gariibka iyo fardigu ay isku mid yihiin waa kisataani mutaraadifataani buu leeyahy waa laba kelimo oo isku macno ah wey isku sibaana loo adeegsadaa laakiin wuxuu leeyahay gariibka waxaa loo adeegsadaa oo gariib la dhahaa qismada inoo imaan doonta ayaa isticmaalkooda u kala badan yahay bule isticmaalka unbaa kala badan oo fardigana qayb buu u badan yahay ujeeda gariibkuna qayb buu u badan yahay laakiin guud ahaan isticmaalka iyo istilaaxooda markii la hala qeexo waa isku qeexid bule min hunaa baad garanaysaa marka mu'alifka manduumada leh maadaama uu gariibkiina horey kusoo sheegay halkanna fardiga ku sheegayo wuxuu ku raacay ibnu salaax iyo ciddii macnaha waxa wey raacday ibnu salaax iyo ciddii raacday ayuu macnaha waxa weye ku raacay arrinta iyada ayib fardigu marka laba qaybood u qaybsamo waxay noo sii caddaan doonta farqiga udhexeeya fardiga iyo gariibka udhexeeya fardigu laba qaybood buu qaybsamaa alfardu lmutlaq iyo alfardu lnisbi fardi mutlaqa fardiga horta waa la keli noqosho wey waa la keli noqosho fardiga marka laba qaybood oo waxa weye mid mutlaq ah xadiidkan ma warinin ilaa hebel mooye sanad kale oo ku yimi ma jirto cid kaleeto oo la warisayna ma jirto keligii baa xadiidkaa wariyey maxaan ku soo marnay kaasoo kale inuu yahay ariib xadiidka hariibka waxaan soo nir waa xadiidka raawi uu la kale noqday warintiisa kaasoo kale waxaa lagu magacaabaa alfardu lmutlaq qutiga hal sanad buu leeyahay hal nin baa wariyey dabaqaadka mid ka mid a ayaa waxaa laga hayaa hal nin ama ka badan ba manuka dabaqaad ama dhowr dabaqa ha noqote ama hal dabaq keliya ha noqote dabaqaadkii mid ka mid a waxaa laga hayaa inuu hal nin basa wariyey waxaan tusaale usoo qaadana xadiidkii inama alacmaalu binniyaat ujeeda waxaa la dhihi karaa waa fardi waxaa kaloo la dhihi karaa waa qariib fardi xaggee fardige wey waa fardigii mutlaqa ahaa wey غريب مطلقا وي وفرد مطلقا حل بزاوية وجد كاسي وحل أمر على فرد مطلق فرد النسبة وحل الأهلا حديث كان منكو موسى لكل النقل الجود أهان مركا لغا فيريو لكن مركي سلو فيريو أيو لك النقل وجد مثل وحل لها يا حديث كان من ثقاء موري من ilaa hebel mooye markii marka laga fiiriyo dhanka siqannimada iyo xadiidka la keli noqo ujeeda laakiin riwaayada guud ahaan iyo xadiidka warintiisa muusan la keli noqonin waxaad fahmaysaa niman ducafaadaa xadiidka la wariyey niman ducafaadaa la wariya xadiidka laakiin markii la yidhahdo binisbati tilmaantaas siqannimada a marka la fiiriyo asaga keligii baa wax siqa ah xadiidka wariyey ujeeda waxay odhanayaan lam yarwihi iqatun ilaa fulaanun hebel mooye wax iqa ma warinin waxaad ka fahmaysaa xadiidka guud ahaantiisa inuusan la keli noqonin warintiisa laakiin wax iqa ah uu keligii wariyey tilmaantaasi wax wata keligiibaa xadiidka wariyey waxaa lagu magacaabaa fardi nisbi a la dhaha binisbati ilaa hadihi sifa wey ujeeda ama markii loo fiiriyo jiha jihaadka ka mid a jihooyinka ka mid a marka loo fiiriyo iyo xadiidka la keli noqdeen masalan waxaa la dhahayaa xadiidkan ma warinin ilaa reer kuufa mooyaane maujeeda xadiidkan ma warinin ilaa basriyiin mooyaane xadiidkan ma warinin ilaa madaniyiin mooyaane maujeeda xadiidku ma aha hal nin muusa warinin hal nin ma warin laakiin magaalo dhan baa warisay sooma ragga wariyey ee xadiidka lagu yaqaano ama ha yaraadeen ama ha bateene yaa waxay u nisba sheeganayaan magaaladaas lagu sheegay xadiidka marka makrajkiisu iyo meeshuu ka yimid ee lagu bartay leanna waxa weeye saxaabada rasuulku sal alay waslam markuu rasuulku dhintay ee macnaha waxa weyaan ay dagaalkii ay gaalada kula jireen daraaddeed bay ku kala intishaareen nin kasta meel buu tegey nin kasta meeshuu tagay buu arko ku samaysay waxaa laga yaabaa xadiid ibnu mascuud uu xambaaro rasuulku ka xambaaray sal alay wasalam oo kuufa uu la tegey inay ardadiisu ka xambaaraan baynamaa xadiidka aan laga aqoonin madiine aan laga aqoonin oo maka laga aqoonin maxaa la odhanayaa marka lam yarwihi ilaa ahlulkuufa la odhanaya ujeeda waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa fardi nisbi a la yidhahdaa fardi mutlaqa ma aha ujeeda waxaa ka mid a masalan fardiga mutlaqa oo tusaale saddex sheekh u sameeye waxa weeye mu'alifku in aad masalan tidhaahdo xadiidkan hebel kama warinin ilaa hebel mooyaane waa suura iyaduna xadiidkan rag badan baa wariyey rag fara badan baa xadiidka wariyey masalan abu hurayra wariyey caaisha warisay ibn mascuud baa wariyey intaasoo dhan markay wariyeen kii uu abu hurayra wariyey rag badan baa ka qaatay caaishana rag badan baa ka qaatay kii kaleeto ee ibn cabbaas ayaa marka waxaa ka qaatay hal nin keliya ka qaatay maxaa la odhanaya marka waxaa la odhanaya lam yarwihi can ibni cabbaas ilaa fulaanun xadiidku maqriib mutlaqa marka ma aha fardi mutlaqana ma aha jihooyinkanuu ku yimid ujeeda laakiin jihooyinkii jiha ka mida asaaniidu ku yimid sanad ka mida ayaa nin la keli noqday warintiisa ujeeda waxay ku badan tahay waxaa lagu odhanaya lam yarwihi can izuhri ilaa fulaan baa lagu odhanaya lam yarwihi can isawri ilaa fulaanun ma aha markaasi inuu la keli noqday ninkaasi xadiidke ee riwaayadaasi sawri jidkiisa ku timid ama zuhri ku timid yuu isaga keligii ka qaatay baynamaa ay jiraan duruq kale iyo jidad kaloo xadiidku kusoo arooray ujeeda fardi waxaa la yidhaha marka nisbi ah kii magaalada keliya loo fiiriyey iyo kii fiqanimada lagu qayday iyo kii lagu qayday hebel keligiibaa hebel ka qaatay la yidhi kullu dalika maxay soo galayaan qaybtee fardigii nisbiga ahaa fardigii mutlaqa ahaana xadiidku sanad kaleba ma laha ama sanad kale hadduu leeyahay kulligii wuxuu isuga soo biyashubanayaa hal nin waxaa suurtagala masalan xadiidku inuu weriye abu hurayra oo caaisha wariye oo ibnu cabaas wariye oo mid kasta ay rag ka wariyaan raggii ka wariyey kulligood ay xadiidkooda isugu soo biyashubto zuhri kulligood markii ay soo wada hoorsado waxay ku soo hoorsanayaan zuhri mujeda inta zuhri marka ka sokaysa ama macnaa waxa weeyaan kasii hoosaysa habataan hadday rabaan intii ka koraysana way badatay sooma laakiin xadiidku muxuu isugu soo urursaday zuhri dabaqadaas zuhri waxaan ahayn oo xadiidka ka wariyay ma jiro maxaan ku magacaabaynaa fadri fardi mutlaq ah ujeeda fardi mutlaqa wey waxaa marka uu leeyahay xaafid ibn xajar hadda aan u nimaadno marka yacni fardiga iyo gariibka farqiga udhexeeya maadaama aan garanay fardi nisbiya iyo fardi mutlaqa wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar marka labadaba waa loo isticmaalaa haddii gariib la yidhahdo iyo haddii fardi la yidhahdaba labadooda waa isku isticmaal buu leeyahay laakiin muxadidiintu waxay u badan yihiin buu leeyahay waxay u badan yihiin oo isticmaalkooda marka la fiiriyo kan nisbiga inay ku magacaabaan gariib markaysa kan nisbiga ah inay hariib u isticmaalaan kan muطlaqaana inay u isticmaalaan fardi inay isticmaalaan ujeeda saasaa badan buu leeyahy saasaa badan laakiin haddana kan fardiga ah hariib waa dhihi karta kan hariibkaana fardi waa dhihi karta sidaasaa xoog badan xaafid ibn xajar uu taqriiriyey qolada xataa kala qaadee markaad u fiirsato wax faariqa oo u dhaxeeya oo ka dareemaysa ma jirto saas marka waxaan idhi sheegitaanka halkan ugu sheegay iyo qariibka uu xagga kusoo hormariyo laba qaybood ka dhigay wuxuu ku raacay culimadii ka horreysay laakiin taxqiiqa xaafid ibnu xajar ayaa macnaha waxa wey aad moodaa inu xoog badan yahay ayib walfardu fardigii maa xadiis baa la yidhaahdaa qayatahu aad ku qaydi ood ku xidhay bisiqatin iqaad ku xidhay waxaad tidhi lam yarwihi iqatun ilaa fulaanun lam yarwi iqatu ila fulaanu iqaad ku xidhay aw jamcin ama koox baad ku xidhay koox baad ku xidhay kooxda wuxuu la jeedaa macnaha jiha wadan iyo waxbaas kuleta ama magaalo iyo ujeeda waxaa la odhanayaa masalan infarada bihi ahlu kuufa infarada bihi ahlu lmadiina saasaa lagu odhanaya ujeeda lam yarwihi ilaa ahlu khuraafaan saasaa lagu odhanaya manaa waxa weeyaan magaalo in loo nisbeeyo wey aw qasrin ama gaabin wixii aad ku qaydo ood ku xidha la yidhaahda calaa riwaayatin werin dusheed aad ku xidho macnaa calaa riwaayati raawi mucayan raawi yacni gooni ah werintiisa wixii aad ku xidho oo tidhaahdo hebel ninka la yidhahdo xadiidkay kama warinin ilaa hebel mooyaan lam yarwihi ama waxaad leedahay tafarada bihi fulaanun can fulaan tafarada bihi fulaanun can fulaan hebel baa hebel kala keli noqday waxaad marka fahmaysaa oo mafhuumku yahay inay jiraan dariiqyo kale oo lagu wariyey xadiidka laakiin dariiqa hebelkaas hebelkaas baa ka wariyay waa kii zuhri iyo macna waxa wey aan sawri iyo ku macnaha ku misaalinay wey aw qasrin calaa riwaayatin ayib fardiga marka xukunkiisa muxuu yahay saddexdii qayboodba way soo geli karaan saddexdii qayboodba wuu noqon karaa waxayna ku xidhan tahay in aad macnaha waxa weye daraasayso sanadkiisa iyo matnigiisa adoo adeegsanaya yani waxa weye awsaafkii ama sifaadkii aan soo sheegnay xadiidka aan soo sheegnay fardiga marka waxa weeye intaasay ka baxan tusaalayaal buu sheegaya lakin tusaalayaasha waa iska gaabsanaysa maadaama aan macnaa waxa weeye aan tacriifaadkii sheegnay waan iskaga gaabsanayna tusaalayaasha وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وما حديث تلبس قدهمي بعلة علة قدهمي علة غموض قرصون أو خفى وخفى قرصون قرصون معلل مد عليسن أيا قد عرفا لويق أنا عندهم أكثر حديث معلل كواحد لنا بقول waa xadiidka cillo qarsoon ay ku jirto cillo qarsoon baa laga helay xadiidkaas waxa la yidhahdaa mucallal cillada waxaa la yidhahdaa waa sabab qarsoon oo aan muuqanin oo baadhis aad u adag kadib uu la ogaan karo sababkaas oo keenaya xadiidku inuu daciif noqdo ilaa saasaa la dhahay waa sabab qarsoon oo nin walba aan u muuqanin laakiin markii aad baadhis samayso soo baxaya ninka muxadidka ee al xadiidka u yaqaano markuu baadhis sameeyo asra wuxuu keenayaa xadiidku inuu daciif noqdo cillada saasaa la dhaha asla cilladana waxaa la yidhahdaa cudurkaa la dhaha asalkiisa xadiidku marka wuxuu qabaa cudur qarsoon buu qabaa maujeeda waa cudur u baahan combyutar in la saaro maujeeda si kale laguma soo saari karo aad buu u qarsoon yahay nin aad cilmi xadiidka u yaqaano un baana soo saari karo cudurkaa meesha ku qarsoon maujeeda cudurkaana natiijadiisa waxa weeye inuu xadiidka daciif ka dhigo cillada saasaa la dhaha cillada sidaasaa la yidhaahdaa xadiidka marka mucallalka maxaa la yidhahdaa waa xadiidka lagu arkay cillo keenaysa in uu daciif noqdo oo xadiidka dhale macnaha waxa weeye dacfigiisa keenaysa baynamaa daahir ahaan iyo muuqaalka kore markaad ka fiiriso uu kuula muuqanayo xadiidku inuusan wax cillo a qabin ujeeda xadiidku qur-aan markaad ka fiiriso salafkiisa aad fiiriso waxaa ku soo baxaysa wax cilla iyo wax cudura inuusan qabin maujeeda markaad laakiin baadhis samayso waxaa kaaga soo dhexbaxaya sabab qarsoon oo keenaya xadiidka inuu daciif ka dhigo sababkaasi muxuu noqon karaa masalan xadiidku waa marfuuc sanad isbijaashiisu kulligood wada tiqaad yihiin can fulaanin can fulaanin can fulaanin can fulaan si lagugu hayay rag aad wada taqaanay baa rasuulka la gaarsiiyey sal alla alay wasalam ojeeda daahirka markaad saa u fiiriso ood raggii u fiirsato ood u noqoto macnaha waxa weye kutubu taraajum oo tiraada hebel waa iqa hebelna waa iqa hebelna waa iqa hebelna waa iqa xadiidka muxuu kusoo baxaya marka waana marfuuc waa muttasil raggiisuna kulligood waa cuduul oo waa daabitiin ujeeda markaba waxaad xugminaysaa inuu yahay saxiix adoo ictimaadaya sanadka ujeeda laakiin muxadis baa imaani markaasu wuxuu samaynayaa xadiidka in dariiq kasta oo uu ku yimid buu isu keenaya intaasoo dariiq buu xadiidku ku yimi wuxuu ka soo ururinayaa kutubta xadiidka soo saartoo dhan dariiquu ku yimi oo dhan buu soo ururinaya markuu isu wada keeno ayaa waxaa u soo baxaya xadiidkan marfuuca laga dhigay rafcigaas inuu khalad yahay oo uu ka xoog badan tahay xadiidku inuu yahay mawquuf ujeeda nin baa wuxuu khilaafay marka rag ka fara badan asaaniidda inteedii badnayd waxay ku timid ama kuwii xoogga badnaa waxay ku yimaadeen xadiidku inuu mawquuf yahay ujeeda sanadkan mucayanka ana xadiidki muxuu ka dhigay marfuuc buu ka dhigay daahirka sanadka markaad fiirisana raggiisu waa wada tiqaad oo waxaad moodaysaa inuusan wax cilaa xadiidka ku jiro laakiin duruqda xadiidka markaad isu wada keento oo daraasayso yaa waxaa ku soo baxay xadiidki inuu yahay sida raajixa inuu mawquuf yahay ujeeda waxaa ka mid a masalan oo cilladu noqon kartaa laba nin oo isku casri ahaa oo kulmay maujeeda yaa xadiidka kala warinaya can bay ku kala warinayaan masalan markaad u fiirsato labada nin xadiid way kala qaateen wayna is arkeen arday iyo sheekh wayna isu noqdeen xadiidkan markaad sidaa aragto maxaad xugminaysaa inuu sanadkani mutasil yahay sooma laakiin markii duruqdii xadiidka lasoo uruuriyo waxaa soo baxaysa in labada nin aysan xadiidkan kala qaadanin oo laba ujeeda waa cillo qarsoon marka cillo qarsoon oo macnaha inqitaac ah oo macnaha waxa weeyaan aan markaba ruuxu ku hanuunaynin laakiin bacda baxsin tawiil iyo bacda jamci turuq alxadiid uu ruuxu gaadhayo wey muxadidka uu gaadhayo wey markuu gaadhana maxay keenaysaa cilladaasi inuu xadiidkii noqdo daciif inuu noqday keenaysa waxaa la yidhahdaa cilmu lxadiidka baabka ugu adag wey cilmu lxadiidka baabka ugu adag wey kutub mustaqirana laga alifay cilal kutub alcilal kutub la yidhahdo ayaa laga alifay oo macnaha waxa weye xadi axaadiisa macnaha sidaas oo kale aad macnaha waxa weye cilmi u qarsoon wey muxadisiinta in yar oo ka mida ayaana macnaha waxa weeye ku caanbaxday sida imaamu tara qudni imaamu tara qudni wuxuu ka mid yahay a'imada cilal axaadiis ku caanbaxday buu ka mid yahay sidaa daraaddeed ayaa wuxuu ka dabategey bukhaari iyo muslim labadooda kitaab buu ka dabategey markaasu wuxuu ku bilaabay intaasoo xadiid oo cilaysan buu ka soo saaray inkastoo dood ay ka taagan tahay oo jeeda rag noocaasa marka jira oo baabkaasi mutakhasisiin ku ah waana baab aada u adag wey sidaas weeyaan marka cilladu waxay doonaba doontaba ha noqoto waxay doonta noqon kartaa waxay noqon kartaa cilladu inqitaac kala go' sanadka ku yimid oo jeeda waxay noqon kartaa nin siqa ah iyo nin daciifa oo isku magac iyo inay iskaga kaa darmadaan oo jeeda mid waxaa la yidhahdaa masalan cabdiraxmaan ibni axmed kana cabdiraxmaan ibni axmed waa laba ninoo midna siqo yahay midna uu daciif yahay waa isku qabaqo wey hal meel bay kusoo wada arooraan ojeeda waxaad kala garan weyne marka ninkanu ma hebel baa mise waa hebel waa cillo qarsoon waxaad u baahan tahay marka inaad baxdido oo xadiidka asaaniidiisa soo kulmiso oo soo ururiso si ay kugu soo baxdo ninkani ninku ahaa cilladu marka maxaa lagu ogaan karaa see lagu ogaan karaa xadii macnaha cillada xadiid ku jira ya maya sidka lagu ogaan karo waxa weeye in uruq axaadiis laysu keeno kulligeed soo jeeda saas daraaddeed cali bn madini buu haligi dhihi jiray albaabu idaa lam yajma idaa lam yujmac turuquhu lam yatabayan khata'uhu baabkan haddii aan duruqdiisa laysu wada keenin waxa weeyaan khaladkiisa iyo khata'a ku jiraay ma caddaanay min khilaal muqaarano iyo isu daraasayn aad ku samaynayso aad ku samayso duruqda ayaa waxaa kuu soo baxaya khaladka meesha ku jira ay kaaga soo baxaya laakiin hal sanad keliyasa kusoo bixi maayo sidaa daraaddeed ayaa waxaan habboonayn in intaad u tagto kutub kutubta sunanka ka mida ama kami kutubta macnaha waxa weye xadiista ka mida ood xadiidka sanadkiisii dareesay min khilaali sanad inaad iska tidhahdo xadiidkii waa saxiix ma banaana ma banaana yani waxa weeyaan waxaad u tay abu daawuud baa tagtay markaasaad rijaashii sanadka ku jirtay yaad midmid intaad usoo qaadataan waxaad ula noqotay taqriirkii imaam nawowi waxaa la jiraa taqriirkii ibni xajar markaasaa wuxuu ku yihi hebel iqa halkaa ku qor hortiisa hebelna waa iqa hortiisa ku qor hebelna waa iqa kulli iqay kuusoo wada baxeen maxaad samayn xadiidka waa saxiix ma dhihi kartaa abadan ma dhihi karta leanna waxaa laga yaabaa inay cillo qarsoon oon adiga kuu soo bixin ay ku jirto sidaa daraaddeed ilaa duruqda axaadiidkan kadaata aad daraasaynayso uu kaga soo orooray kutubta oo dhan aad soo uruuriso markaa kadibna aad isla wada daraasayso xukumkana halka aad ka soo saarto xadiidka saxa iyo dacfi midna kuma xukunka sirta marka ku jirtaad garanaysaa yani waxa weeye albani oo kaleeto hal xadiis baa laga yaabaa intaasoo saxo inuu kaga hadlo dacfigiisa iyo saxadiis si uu natiijo usoo saaro ah xadiidku waa saxiixa waa daciif muxuu daraasaynaya duruqdii xadiidka oo dhan buu isu keenaya markaasuu mid mid u raacaya ojeeda si uu u gaadho natiijo ah xadiidkani waa saxiix ama saxiix waa mawduuc ama waa xasan ojeeda ha ku kalsoomin marka ha ku kalsoomin tasaruciisa ku qaadin ojeeda waxoogaa maaragtay inta taraajimta ragga yaro barato yani waxa weeye axaadiista ha ku degdegin baabkan baab sahlan ma aha baab sahlan ma aha sidaas marka mucallalka saasaa la dhahaa ninka la yidhaahdo xaakim ayaa waxuu sheegay xadiidka mucalalka qaybihiisuu sheegay lakin waan ka gaabsanayna insha allahu tacaala haduu ilahi noo qadara meeshiisa lagu tegi doona xadiidka mucalalka marka waxa weeye maxay tahay xukunkiisu muxuu yahay walimaada ya shuruudii ayuusan buuxinin cilla laga helay ojeeda waxaan shardi ka soo dhignay xadiidku markuu saxiix noqonayo inuusan cilla aysan ku jirin saas wamaa xadiidka talabasa ku dheehmay bicillatin cillo ku dheehmay xadiidka cillo ay ku jirtahay cilladaasoo kamuudin qarsoon shardi waa inay cilladu qarsoon tahay cillo waxaa la dhihi karaa wax kasta oo xadiidka bacdigiisa keena cilla layskaga magacaabi karaa waxaad arkaysaa masalan xadiid munqaica inqitaaciisuna iska muuqdo cid walba iska garan karto ojeeda yaa laga yaaba inay yihahdaan xadiidun mucallal ojeeda oo macnaha ciladii daahirka ahayd ee aan qarsoonayn baa laga yaaba inay iskaga magacaabaan yani cilla iska yidhahdaan asalku laakiin markii loo noqonayo cilmigan iyo macnaha waxa istilaaxiisa cilladu haddaysan qarsoonayn oo aysan macnaha waxa weeyaan baxsi dheer u baahnayn iyo jamcu duruq cillo in la yidhaahdaay ma aha cala listilaax maaha laakiin lugawiyan ayaa la iskaga magacaabaya marka iskaga magacaabaya wamaa xadiidka bicillatin cillo ku dheehan ciladaasoo kamuudin qarsoon aw khata awdu bimacna alwaawe wa khata cilo qarsoon macnaha kamuudinta unbuu sii fasiray kamuud iyo khata waa isku macno wey muxallalun mucallal ayaa qad curifa lagu yaqaanaa oo lagu bartay cindahum agtooda cindahum cinda almuxadidiin muxadidiinta agtooda xadiidka waxaa loo yaqaanaa mucallal ama mucallun laamta in la shudo lasoo celcelin macnaha inaan fakii lagu samaynin oo mucallun la yidhahdo iyadana wax jira wey waana min awaaci daciif baan ihi midaalo fara badan bay u sameeyaan axaadiista mucallalka lagu sheegana inta badan layskuma waafaqo waxaad arkii midbaa midaal wuxuu u keensanaya xadiid xadiidkii uu misaalka u keensanay waa laga daba tegaya markaasaa cilladuu ku sheegay waa laga saaraya ku kalaa ka daba imaanaya kiibu intuu ka daba tagu kii hore macnaha waxa wey uu garab siinaya ujeeda marka amsiladan oo kaleeto ma sugnaada inta badan haaliban وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن وذو اختلاف سند سند اختلاف في حديث صاحبك أو متن أمام متن اختلاف في حديث صاحبك مضطرب مضطرب ليلانا عند أهيل الفن فنغا أهل يروي سأكثر مضطرب ليلانا فنغا بس يسكرها معناه agtooda xadiidkaasi mudalib baa laga yidhahda waa haddii xadiidku iskhilaaf ka yimaado sanadkiisii matnigiisa mudaribku waa qaybta qiibaha xadiis ka mid yahay mudaribka waxaa la yidhahdaa xadiidka ay ruwaadu isku khilaafaan matnigiisa iyo sanadkiisa ama labadaba isku khilaafaan ujeeda labadaba isku khilaafaan maca tasaawi riwaayaat waana inay riwaayadahaasi xadiidka ee iskhilaafay xoog ahaan ay isku xoog yihiin wacadami imkaani iljamci in la jamciyo oo macnaha macna ay isugu yimaadaan la helana waa inay suurtagal noqon wey ujeeda saddex qeyd xadiidka haddii laga helo ayaa waxaa la yidhahdaa mudarib la dhahaa kow waxa weeyaan in meeshuu iskhilaaf yimaado ruwaadii ama halkii raawi inuu khilaaf uu ka yimaado oo marba si uu macnaha waxa wey xadiidkii ku wariyo lafdigiisii uu macnaha waxa wey iskhilaafsiinaya oo marba si ku warinaya ama sanadkiisii buu kolba meel la aadaya kolba meel u fiirinaya iskhilaafkaasi waa in la helo kow duruqdaa iskhilaaftay iyo riwaayaadka iskhilaafayna xagga xoogga waa inay isu dhigmaan oysan kale xoog badnayn ujeeda waa inuu midkoodna daciif ahayn midkoodna uusan ahayn fiqo ahayn waa inay wada dacafo wada yihiin ama wada yihiin
walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu